Agaasimaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Hirshabeelle Nuur Shariif Gacal oo ka hadlayay ahmiyadda kheyraadka badda iyo ilaalinta noolaha ku jira ayaa ugu baaqay dhammaan kalluumeysatada inay ilaaliyaan nidaamka kalluumeysiga iyo badqabka noolaha ku nool badda sidoo kalena la yareeyo xaalufka kheyraadka badda. Agaasimaha ayaa sheegay in Wasaaradda Kalluumeysiga Hirshabeelle ay waddo qorshayaal wax looga beddelayo nidaamka kalluumeysiga sidoo kalena tababaro iyo wacyigelin loo samayn doono dadka kalluumeysatada ah.
kow kuwa ka ganacsada waa inay qaataan qalabka kalluumeysiga wax yeelaya oo dibadda ay ka keenayaan waa inay ka joojiyaan kalluumeysatada noloshu say u ahaato mid waara oo jira oo wakti jira iyagu way dhaxleen kalluumeysiga si loo dhaxlay iyagana oo iyo wixii noqon wax maanta ku eg yamana noogu sugaysa kalluun lagama helo waxaa sabab u ah dadkeena ha noqonina marka kuwa gacantiina ku burburiyay idinku wixii aad meheleen taas waa qodob kalluumeysatadana waxaan fari lahaa iyagana in sidoo kale aan la wadaagaya inay aragoostada ishaga ukunta leh oo meesha ay wax ku bursasgareeyaan ukuntoo jucuur gudana ay taalay inay ka waantoobaan qubada laga ganacsanayana waa in laga waantoobo qubada meesha ay ku dhasho oo adduunka dhalmo soo doonato waa area hirshabeelle waxayna ku qaan gaartaa konton sano konton sano wax ku qaan gaara marka oo adduunka dhan laga la-yahay oo si dabar go-aya haddii ganacsi loo bedelo maxaa imaan karo burabayankaas wuu jiraa arrintaas waxaan rabnaa warrana waa kasoo saarnay xeerana waa kasoo saarnay mar dhowna waa la fuli doonaa marka hore waa kasoo saarnaa kada waa la fuli doonaa beelaha amnina waxaan faraynaa inay fuliyaan intaas waa baaqan u jeedinaa ummaddu laakiin inta aan sharciga lagu fulin iyagu inay ka waantoobaan u hor dhaqaaleystaan halka qoloba aan ku dara intaas wuxuu yahay dadka amba xoolu ka dhamaadeen ama baalgii sheeg beerihii calamtanji oo waxyeelay inay u jiheystaan dhinaca kalluumaysiga meesha ay magaalooyinka ka gelayaan iyagoon xirfad lahayn inay magaalo tagaan wax macnaa ma soo kordhinaysa dadkina wuu barakacaya dhulkina waa faaruqaya dadka dhan magaalooyin ku aruurayaan arrintaas in loo soo jeeso dadka in shaqa abuur looga sameeyo kalluumaysiga uuna ku filan yahay uuna ka daran yahay dakhligana waxbay ka tari kartaa arrintaas qodobka kaleeto kalluumaysatada webiga laftoodu dadka biyaha furaya oo maalin walba biyaha furaya biyihii kalluunka iyo qaadaan ay beriga uu soo tagayaan ha dhowto biyo xirino yaan jirin inay dadkaas laftooda laga wacyigeliyo oo iyagu laftooda ay qayb nagala qaataan waa inta soo jeedi lahay wasaaradda beeraha oo kale iyo dadka ka shaqeeya laftooda keliyada dadka wada n g o yada mar walba waxaan sheeg aan ugu baaqayna iyaga laftooda inay kala galaan hilibka soo loqodo in loo sameeyo meeshii kalluunka ugu xiro lahay iyo wix celin lahay in loo sameeyo oo laga wada fikiro intaasna waa baaqay